إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد ilaahay subxaanahu watacaala sheekheenna miisaanka xasanaadka ha u saaro ilaahayna ha ka abaalmariyo ubadkiisa iyo cilmigiisana ilaahay subxaanahu watacaala ha u barakeeyo innagana allah subxaanahu watacaala ha inaga dhigo kuwii ku waana qaata waanooyinkaa la waaniyey waxaynu biidni illaahi tacaala gudageli doonaa su-aalihii kala duwanaa ee dadweynaha nooga yimi inaynu sheekha ku dul akhrino wixii suurogala biidni illaahi tacaala su-aaluhu aada bay u fara badan yihiin marka waqtiga intii laga gaadhsiiyo ayuunbaynu sheekha biidni illaahi tacaala weydiin doonaa su-aasha ugu horeysa ee aynu galabta ku bilaabaynaa waxa weeyaan saa-iilkani waxau yidhi sheekh fidyada lacag ma lagu bixin karaa sidoo kale haddii raashin la bixinayo miqdaarkeedu muxuu noqonayaa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa alih wasaxbih wasalama tasliima kaiira fidyadu waa raashinka laga bixiyo qofka muslimka amiirka qabee qaangaadhkaa laakiin soomkii marka aan awood ahayn isla markaana aan la rajaynahayn inay usoo korodho awood soomka uu ku qalleeyo qofkii gaboobay qofkii wahaye xanuun sida loo bartay ee caado noqotay inta badan aan laga bogsan gabadhi uurka lahayd iyo tii ilmaha muujinaysa marka fidyada raashin ayuunbaa lagu bixin karaa lacag laguma bixin karo waayo allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi wa cala ladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin kuwa soomka aan awoodin da-awgeed u awoodi waayey ama gabow ama xanuunka aanu sheegnay ama gabadhii xaamilka ahayd ama nuujisada ahayd fidya ayaa ku waajibtay fidyadaasina waa acaamu miskiin raashin miskiin la siinayo weyi lacagi ma jirto saxaabaduna ridwaan ullaahi calayhim raashin ayuunbay ku bixiyeen lacag kumay bixeen lacagtuna waktigaasi waa jirtay dadkuna lacagta waa ka jecleen raashinka iyo alaabooyinka kale marka waxaan raashin ahayn laguma bixin karo fidyada iyo zakaatulfitri iyo waxyaabaha lamidka shareecadu ay cadaysa ee ku dhawaaqday in raashin lagu bixiyo qadarku waa sidaa ilaahay uu sheego waa acaamu miskiin waa qof miskiina hal mar wixii dhargiye wey hadduu raashin bisil yahay hadduu raashin qaydi yahayna fidyada ugu yar ee qur-aanka lagu sheegay ayuunbay culimadu uga qiyaas qaateen oo ah mud raashina mud in la siiyo miskiinka mudkuna haddii garaama loo rogo waa lix boqoloo garaam haddii uu ugu badan yahayna inta ugu badana lagu sheego waa toddoba boqol iyo konton garaam wey waa kiilo markaa waxlo kiiloogu waa kun garaam saynu ogsoonay marka haddii kiilo la yska dhamaystirana wax dhibaatii kuma jirto intaasi ayaa qofka fidye u noqonaysa sida hore markaa aynu u sheegnayna waa inaan la qadimin oo aan waktigiisa waktigeeda fidyada laga hormarin dib waa loo dhigi karaa oo markay ramadaan dhammaato ayaa la bixin karaa maalin walbana maalinkeeda laga bixin karaa markuu waagu bariyo wixii ka dambeeya ayaa la bixin karaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxa uu leeyahay aadaankii dambe oo socda ayaan suxuurtay oo aan cuntadii suxuurta cunay anigoo moodaya aadaankii hore markaan dhameeyey kadibna waxaan ogaaday inuu kii dambe yahay aadaankii dambe uu yahay soomkayga miyuu waxyeelaya cuntada aan wax cunay anigoona ogeyn waktigaas inuu yahay sidaa
qofku wuxuu mukalaf ku yahay wixii uu garanaya uu og yahay mar haddaanad ogeyn oonad garanahayn aadaankaasi kii dambe inuu yahay ee salaada subax ee suxuurashada lagu joojinayay ee soomku uu bilaamayey marka isaga la maqlo soomkaagu waxba noqon maayo waayo waxaanad garanahayn mukalaf kuma tihin allah baa subxaana wa tacaala yihi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha waana dhacday waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam in saxaabada qaarkood ay wax cuneen iyagoo isla weli waagu ma baryin oo saxaabiga cadi bnu xaatim se bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa lama amrin maalinkaa soomkiisii inuu dib u qalleeyo markaa qofku hadduu wax cuno isagoo isla weli habeen baa lagu jiraa oo waagu ma baryin soomkiisu waxba noqon maayo soomkiisa waa iska wadanaya wallahu aclam jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aashana qof gabadha ayaa soo qortay waxay tidhi waxaan dayn siiyey gabadh kale kadibna gabadhii way dhimatay iyadoo dhimatay ma saamixi karaa mise waxaa loo shardiyaa marka la saamaxayo inay nooshahay
qofka daynta lagu leeya in laga saamaxo oo laga daaya maaha tamliik waa ibraa wax la mulkisiinayo o u baahan inuu xaggiisa qabuul ka dhaco uu aqbalo inuu mulkigiisa galo maaha waa ibra waa ka dayn wadumadiisii ku shuqloonay dayntaa lagu lahaa ayuun baa la beri yeelaya markaa qofku isagoon ogeyn baa laga dhaafi karaa isagoo dhintay ayaa laga dhaafi karaa waa xaqaagii dayntaasi waad dhaafi kartaa adigu waad dayn kartaa qofkaa dhintay haddaad ka dhaaftana dayntaadi saasi ayay kaga dhacaysaa waxaa loo yaqaano ibraaga looma shardiyo qabuul qofka wax laga daynayaa ee laga dhaafayaa inuu aqbalo uu yidhaahdo in waxaa layga daayo waan aqbalay looma shardiyo waxyaabaha daliilu noqon kara waxaa ka mid a janaasadii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo keenay si uu ugu tukada rasuulku weydiiyey saxaabada hal calayha min dayn wax dayna miyaa lagu lahaa oo loo sheegtay laba diinaar nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo daynta dadka ka waaninaya culayskeedana u muujinaya wuxuu yihi ku tukada abu qataada saxaabigii la odhan jiray baa wuxuu yidhi salli calayhi yaa rasuula allah wacalaya daynuhu rasuulka ilaahay oo ku tuko dayntiisana anaa bixinaya marka xadiidkaasi wuxuu inoo muujinayaa qofka dhintay inuu qof kale dayntiisii bixin karo oo ugu tabaruca oo aanay kuba waajibinoo dee xoolaba aanu haynin marka mar haddii qof kale daynti uu ka bixin karo qofkii ku lahaana waa ka saamixi kara labada wax farqi uma dhexeeyo had ya jeer alle su-aashaas way soo noqnoqotaa oo dadka shakiga wax geliye mooyaane waxay yidhaahdaan qofkii dhintay dayntii ma laga saamixi karaa gabadhii waxay leedahay maharkeydii ma ka saamixi karaa ninka haddii uu dhinto waxaan leenahay qofkii dhintay ciddii xaq ku lahay xaqa waa ka saamixi karaan waayo saamixitaanku uma baahna in dhinaciisa qabuul laga helo wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aashanina waa laba su-aaloodoo wada socda waxay tidhi qof dumara ayaa soo qortay sheekh waxaan haystaa dahab shan iyo sagaashan garaam ah oo aan xidho intee baan ka sakeynayaa shan iyo sagaashanka garaam su-aasha labaad ay raacaysa waxa weeyaan waxay tidhi muddo ayaan dahabka haystay oo aanaan ogeyn inuu sakogoys yahay marka muddadaasi aanan sake ka bixinin maxaa laygu leeyahay
dahabku wuxuu ka mid yahay amwaasha zakawiga ama zakadu ay ku waajibto allahna subxaana wa tacaala waa ku sheegay fi quraan fi lqur'aan alkariim rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam axaadiid fara badan ayuu kaga warramay axkaamta zakada dahabka aladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fi sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim buuhi ilaahi subxana wa tacaala dahab oo dhan ka dumarku ay xidhashada u haystaan ka kaydka loo haysto ka la iibinaayo dahab oo dhanna sakadu waa ku waajibtay axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ay may kala qaadin xadiidka jaabira odhanaya laysa fii xuliyi adahabi zakaatun dahabka xidhashada loo diyaarsaday saka laguma laha isaguna waa xadiid daciifa axaadiista tirada badan ee saxiixa ayna saasay tilmaamaysaa waana sida laga soo wariyey in fara badan oo ka mida saxaabadii rasuulka dahabka ay dumarku u haystaan xidhashada inay saka ay ku waajibtay dahabku waxa uu sakagoys noqdaa shan iyo siddeetan garaam markuu gaadho markaa shan iyo sagaashan garaam markaad haysato saka waa lagu yeelanaya waa dahab waxa weeyaan sakagoysa si aada u sakeynaysaana waxay noqonaysaa shan iyo sagaashanka garaam ayaa loo qaybinayaa toban dabeetana tobankaa meelood meel rubuceed ayaa la bixinaya oo rubculcushri ayaa dahabka iyo fidada iyo lacagta iyo waxyaabahaasi ku waajiba ama boqolkiiba laba iyo badh boqolkii garaamba laba garaam iyo badh ayaa ka baxaya si kale haddaynu dhigno shan iyo sagaashanka garaam marka afartan loo qaybiyo wixii soo baxa ayay noqonaysaa sikada ka baxaysa dahabkaaga shan iyo sagaashanka garaam gaadhi wallahu aclam
عاد المدة
Ha, ee, amaa su-aasha ku saabsan inay dahabka muddo haysatay oo aanay sake ka bixin jirin waxaan leenahay muddadaa sakedeeda waa lagugu leeyahay Ee, sababta lagugu leeyahay waxa weeye litacalluqi xaqi xaqi lfuqaraa bi hada dahab oo fuqarada ayaa xaq dahabkaasi ku yeeshay xaqa fuqaraduna kaaga dhici maayo jahli xaqa ilaahay baa dadka jahli kaga dhaca laakiin xuquuqda khalqigu ay ku leeyihiin dadka jahli kaga dhici mayso marka inay sekadu waajib ku tahay xoolahaaga haddaanad ogeyn eh, muddadaas oo dhan marka dambe aad ogaato sekadii waa inaad bixiso oo xisaabteeda aad ku bixiso waayo sekadu waa xaqu lfuqaraa fi lmaal xaqa fuqaraduna ilow iyo jahli iyo waxyaabaa noocaasa kaaga dhici maayo wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك آه، سؤاشني aad bay u dheertay laakiin waynu soo khulaasaynaynaa waxa uu saa'ilkan yidhi waxaa jirta gabadh sheeganaysa in lagu soo dego oo wax ku soo degayaan dadkana tidhaahda waa idin cilaajinayaan Een, arrinta noocaasana sharci ahaan ma bannaan tahay sidoo kale wuxuu sheegay een, dadka qaarkood dawooyin bay siinaysaa way waraysanaysaa qof walbana waxay u sheegaysaa xanuunkiisii hayey ayay u sheegaysaa dawo ayaanay siinaysaa gacanta ay ka siinayso ama qofkii isagoon ogeyn ayaa dawo loo marinaya arrinta noocaas maxay shareecadu ka qabtaa
haddaad aragto qof sheeganaya inay wax kusoo degaan waxaa kusoo degaa waa shayaadiin waayo qofku maaha nebi loo waxyoodo ilaahay subxaana watacaala malaa'ig uu soo diro allah subxaana wa tacaala qur-aankana waa ku sheegay inay shayaadiintu kusoo degaan kuwa ay saaxiibada yihiin ay iskaashadaan rabbi subxaana wa tacaala hal unabiukum calaa man tanazalu shayaaiin tanazalu calaa kulli afaakin ahiim yulquuna asamca wa akharuhum kaadibuun allah subxaana wa tacaala wuxuu uhi ma idin sheegaa ma idinka waramaa kuwa ay shayaadiintu kusoo degaan waxay kusoo degaan mid kasta oo beenaalo ah oo dembiilaha bay kusoo degaan waxay malaa'igta ka soo dhegaysteen malaa'igta samooyinka joogta oo wixii ilaahay u waxyoodaya ayaanay eh, cidda ay kusoo degaan ay soo gaadhsiiyaan xidigiyaha faaliyaha sixeroolaha fooxisada kuwaasoo dhan waray samada kasoo xadeen bay shayaadiintu ay soo gaadhsiiyaan laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay warka ay keenayaan mar walba run maaha badankoodu waa beenaalayaal waayo waxaa kala badan warka laga sugaya ka ay soo helayaan iyaga laftooda ayaa ayaa mararka qaarkood been u rakibaaya marar badanna kii faaliyaha ama sixiroolaha ama xidigiyaha ama fooxisadii ayaa in warkii yaraaye xagga samada looga keeno shayaadiintu ay usoo xadeen ama halakada ay u galeen ayay been fara badan ay ku darayaan waa ka yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam fayakliu macaha miata kadba warkii loo keenay boqol beenoodoo kale ayuu ku daraya dadkuna intaa shayaadiintu ay usoo xadeena runta noqotay ayunbay ku go-ayaan waxay odhanayaan alam yaqul lanaa yowma kada wa kada kada wa kada fa kaana kada wa kada maalin heblaayo sookii sidaa nagu yidhi sidaa ay noqotay beerahan kaloo dhan ee loogu daray waa ka indhasaaban yihiin haddii sagaal iyo sagaashan beerood ugu sheego faaliyo sagaal iyo sagaashan jeer hadduu been sheego hal mar sidii saxdaed u waafaqo markaasun bay dadku sheegayaan sagaal iyo sagaashankan beentaada arki maayaan arrinka labaada meesha ku jira wixii haddaad aragto qof sheeganaya qeybkiiyo waxa maqan qofku qofkan xanuunkaayo siduu ku ogaan karaa hadduu dhakhtar yahay oo shaybaan uu ku sameeyey wuu qiyaasi karaa qofkan xanuunka haya dee calaamaday leeyihin xanuunada lagu garto laakiin qof halkaa iska fadhiyo dhakhtar waxbaadhayan aan ahayn oo hadduu doono qofkii sida qaarkood sameeye qofkii oon hadalba odhanayo waxaasaa ku haya waa lagu sixiro hebel baa ku sixirayoo sixirka waa kameel heblaayo ku aasa dadka noocaasi iyagaa sixiroolayaala waa faaliya in loo tagaana ma banaana qofaan diinna lagu ogeyn dhakhtarnimo cilmi dhakhtarnimo oo tajribo ku sugnaadayna aan lagu ogeyn wuxuu dawo ku sheegaya in la qaataano waa naftoo la biimeynayo halis la gelinayo wey kuwa u tegistoodu ma banaana nabi maxamed baa caleyhi salaatu wasalaam ka digay saxaabigii la odhan jiray mucaawiya ibnulxakam assulami saa muslim uu ku wariyay saxiixiisa markuu soo islaamay buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxyaaba badan oo dee filjaahiliya islaamka hortee ay samayn jireen buu ga warra waxaa ka mid ahaa wa mina man yaati lkuhaan waxaa naga mida rag faaliyaasha u taga rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi falaa ta'tiim anta hadday jiraan qaar u taga adigu ha u tegi mar haddaad islaamtay islaamnimada iyo tawxiidka iyo iimaanku ha kuu diida arrinka noocaas oo ha kaa celi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tagay wuxuu sheegay qofka u taga ee wax weydiiya ama rumaysta afartan maalmood inaan salaad laga aqbalahay qofka isagu ictiqaadee aamina inay qeybkiiyo waxa maqan kuwaasi ay og yihiin ama ha yidhaahdo iskood bay u og yihiin oo arrintaasi sifo sifo joogtaa bay u tahay ama ha yidhaahdo waa loo soo warramaayo dee sidaasoo kale shayaadiin baa kusoo degta qofka ictiqaada ilaahay cid aanan qeybka inay og tahay qofkaasi qof qur-aanka beeniye weeye waayo qur-aanku wuxuu sheegayaa sifadaas inay tii sifa ilaahay u gaara caalimu lgaybi falaa yudiru calaa haybi axada ma kana llah liyuطlcakum calى اlغayb qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlغayba ilا اllah wma yashcuruuna ayaana yubcau qofka muslimka haddii xanuunu ku dhaco allah subxaana watacaala ha baryo rajada ha xoogeey qur'aanka iyo ducooyinka isagu ha isku tufo dhib maloo ku dambaabi maayo dadka la hubo inay ka maran yihiin shirki iyo khuraafaad iyo bidco iyo faal iyo sixir iyo waxaa lamidkaa hadduu ku idhaahdo qur-aan igu akriya ama duco waxa weyaan igu tufa suu nabiguba calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray laakiin ciddaasi waa inaanu faaliye ahayn faaliye xataa qur-aan hadduu kugu tufa ha ka ogolaan hauba tegin baa laguho ha kaba ag wareeginba dhakhaatiirtana qofku waa u tegi karaa oo in la isdaweeyo shareecadu waa tilmaantay tadaawu buu hi nabigu calayhi salaatu wasalaam isdaweeya oo asbaabta waxyaabaha sabab u noqda shifaaga ayay ka mid tahay shifaaga ilahay baa subxana watacaala bixiye laakiin qofka faaliye iyo sixiroole iyo midla waa laygu soo degaa ku warwareega maallo waa ka dhammaan oo shilin ku hadhi maayo caqiidaduna way ka xumaan diintuna way ka ka kharimi doontaa xanuunkiisuna wuu sii kordhi doonaa oo ninkii xidhnaa baraarugta idhi xanuun waahina la yidhaha baan ka xidhay waata xadiida ku soo aroortay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yihi zicaha fa inaha laa taziiduka ilaa wahna war iska bixi dacfi iyo taagdarro xagga qalbiga iyo xagga jidhkaba iyo xagga caqligaa ayuunbay kuusii kordhinaysaa khuraafaadku qofka xataa caqliga ayay ka dilaan caqliga ayay khuraafaadku qofka ay ka kharibaan caqiidada ayay ka xumeeyaano noloshiisa oo dhan ayaa qofka khalkasha qofku waa in noqdo qawiyulcaqiida qalbigiisu ilaahay subxana watacaala uu ku xidhan yahay wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aashana waxa uu leeyahay saa-iilkani lugta ayaa nabarigaga dhacay kadibna dhakhaatiirtu waxay iisoo waxay dhakhaatiirtu iisoo qoreen sharabaad loogu talagalay nabarkaasi oo la xidhanaayo xidhistiisa iyo saaristiisuna way waa igu dhib sidee ayaan u weyse qaadanayaa
sharabaadadu waxay ka mid yihiin marka ay lugaha ku jiraan waxyaabaha la masixi karo oo qufka axaadiista kusoo arooray bay la xukum yihiin saxaabada rasuulku aljawaarib waxaan sharabaadkan u naqaano ah quf bay ku sheegi jireen oo imsax calayhima fainahumaa khufaan ilaa anahumaa min suuf anas bnu malik radi allahu canhu hadalkiisii weyy waad masixi kartaa labada sharabaad waaye waa kuf laakiin suufun bay ka samaysayin oo kufku loox buu noqon karaa bir buu noqon karaa wuxuu noqon karaa saan maruu noqon karaa waxoo dhami waa wada kuf wey marka waad masixi kartaa haddaad nagid ahay waxaa lagu ogol yahay inaad masaxdo marka aada bixin karaysid meeshu ay noqonayso meel la maydhi karo habeen iyo maalin ka bilaabmaya markii u horreysay aada masaxday haddiise meeshu ay nabar tahay waxanina uu yahay wax la dul saaray oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo oo nabarka biyaha iyo waxyaabaa lamidka lagaga ilaaliyo waxaas dushiisa ayuunbaad masaxaysaa waxaad dushiisa intaa caafimaad qabta waad maydhaysaa jabiirada ama lasqada waxaa nabarka ku dheganna dushiisaad masaxaysaa isla markaa waanaad gebagabaysanaysaa oo masxi iyo tayamum ayaad isu raacinaysaa meeshaa nabarkubu ku yaallo ee waxay dul saariyiin ay ku dul dhegan yihiin wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik su-aashana waxa uu leeyahay qofka dhintay marka xabaasha looga dulducaynayo ma maqlayaa ducadaasi sidoo kale dumarku inay xabaalaha booqdaan ma bannaan tahay
dumarku xabaalo waa booqan karaan haddii laga helo aadaabtii looga baano gabadhu markay gurigeeda ka baxayso isla markaana fitno laga aamin noqdo laakiin ma aha inay farabadiyaan booqashada xabaalaha waayo dumarku ragga waa ka qalbi jilicsan yihiin waxaana dhici karta xabaalo markay dul tagaan inay iskala garan waayeen ay ku hadlaan ama ay sameeyaan waxaan habboonayn oo shareecadu aanay ogolayn waxaa u daliila dumarku xabaalo inay booqan karaan nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisho wuxuu baray ducada ay akhriyayso markay xabaalaha booqato caaishana radia allahu canha iyadoo xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ahayd kuna socotay cilmigaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu baray waa booqatay xabaalaha qaarkood safar xabaalaha booqashadooda in loo galaa rag iyo dumartoona uma banaana hadalkeenu wuxuu ku saabsanyay markaan safar loo galahayn isla markaa ujeeddada loo tegaya ay tahay in aakhiro lagu soo xusuusto dadka dhintay ee ku aasan ee camalkooda uu go-ayna in loo duceeyo ilaahay subxana wa tacaala loo baryo haddii loo tegaayo in iyaga la baryo waa shirki iyo gaalnimo diinta lagaga baxayo haddii loo tegayo in ilaahay halkaa lagu baryo la aaminsanya ducadu halkaa inay ku fadli badan tahay oo lagu aqbali og yahay iyaduna waa arrin bidcaah arrinta ku saabsan qofka dhintay marka la aaso ee loo ducaynayo laleeya allahuma habitu ilaahay usug ma maqlayaa ducada dadkaas arrinta ku saabsan samaacu lamwaat dadka dhintay ma maqlayaan dadkan adduunyada jooga hadalkooda ma maqlayaan waa masale ay culimmadu isku khilaafeen kutubna laga qoray adilada masalada ku soo aroortay oo qaarkood maqal la-aan ay tilmaamayaan qaarkoodna ay tilmaamayaan dadkaa dhintay inay wax maqlayaan marka la ysu celiyo la iswaafajiyo waxa ka soo baxaaya waxaynu ogsoonahay qofku inuu ka kooban yahay ruux iyo jasad dhimashada macnaheedu waa ruuxdii oo jirkii ka baxday qofku marka uu dhintay ee la aasay qabrigiisa la geliyo ruuxdiisii marna jirkiisii waa la joogtaa marna waa ka maqan tahay qofkuna wuxuu wax maqlaa marka ruuxdiiyo jasadku ay wada joogaan ruux khalina waxma maqlayso jasad qurina waxba maqli maayo marka marka ay ruuxdu jasadka la joogto waxbuu maqlayaa adilada markaa tilmaamaysa dadka dhintay inay wax maqlayaan sida qoladii madaxweyntii qureysheed ee beder lagu laayay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay hadaladiisa ay ka mid ahayn hal wajadtu maa wacadakum rabbukum xaqa wixii ilaahay idiin yaboohay oo cadaaba ma hesheen wadinka dhintae oo saxaabadu ay ku yidhaaheen rasuulka ilaahay oo dad dhintay baad la hadlaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idinku igama maqli ogidin iminka yacnaa iyaga iyo idinku isku sidaad ii maqlaysaa mur rasuul calayhi salaatu wasalaam kadalika rasuulku waa ka sheegay qofka marka la aasee laga dareero in ruuxdii lagu soo celiyo oo markaa uu maqlo qaraca nicaali sanqadha jaantooda ama kabtooda ay bixinayso adilada qaarkood oo qur-aanka ka midiina waxay tilmaamaysa dadka dhintayna waxa maqlahay markaa saasaynu isku waafajinaynaa in marka ruuxdu ay la joogtana wax uu maqlay mara kalena waxa maqlahay inaguna garan mayno waa inaga qarsoon yahay meydkaasi ma jirkiio qura meesha markan jiifa oo ruuxdii waa ka maqan tahay mise ruuxdii waa la joogtaa markaa qofka xabaasha ku jira aynu dul tagnayn ma odhan karno yasmac waa maqlayaa laa yasmacna ma odhan karno ilahay baa taa og waayo ruuxdu inay la joogtay in kale inagu garan mayno wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxa uu leeyahay sheekh ma bannaan tahay in qof dumari qur-aan ka akhrido meel la iskugu wada imanayo sida xafladaha oo kale rag iyo dumar baa iskugu imanaya
haddii meesha ay joogaan rag ajanabi ka ah gabadha maya oo gabadha codkeeda ragga ajanabigaahi iyadoo qur-aan akhriyaysa inay maqlaan maaha dumarku waa ka sawd fiican yihiin ragga sawdkoodana riqa iyo dabacsanaan baa ku jirta markay qur-aanka akhrido xaggeedaa la wada eegaya ragga qaarkoodna quluubtooda inay wax ku duulaan waa dhici karta fayatmaca aladii fii qalbihi marad sida ilaahay subxana watacaala uu yidhi walihaada baa gabadhii imaam ku daba tukanaysa imaamku uu sahwiye loo diiday inay tiraa subxaana allah oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi inama tasfiiqu linnisaa yaani sacab garaaca labada sacaboo laysku dhufto marka imaamku sahwiyo ama ay wax la soo darsaan isagoo salaada ku jira dumarka ayaa iskale oo facalaykum bitasbiix ragga ayaa subxaanala ina subxaana allah inay yidhahdaan loo fasaxay culimadu waa kuwa sheega dumarku hadday eedaamaan ama ay aqiimaan waajibna kumaa sunnana uma halay kuwa dikri ilaah loo diidi maayo inay iyaguun ismaqashiiyaan oo ragga ajanabiga aadaankooda iyo aqiimistooda waa inaanay maqal marka gabadhu xafladaha rag iyo dumarba ay fadhiyaan ragguna ajanabi ay ka yihiin oo maxramkeedii aanay ahayn quraan inay ka akridaa sax maaha wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxa uu leeyahay xaaskaygu waxa ay dhegaysataa heesaha waanaan ka waaniyaa arrinkaasi laakiin kama hadhayso oo way sii dhegaysataa maxaa igala gudboon sheekh
nasalu llaha lanaa walaa alhidaaya ilahay baynu subxaana watacaala nafeena iyo iyadaba hanuunu weydiinayna ilahay baa subxana wa tacaala hanuunka haya adiguna waanadaa ka daaline waanada wad ilaahayna subxaana wa tacaala u bari inuu ilaahay hanuuniyo waxaana u ka jaro dadaal lah u yaraysanin haddee wax akhrido kutubta axkaamta heesuhu ay leeyihiin laga qorayo xaaraanimadooda si culimada fataawadooda maqashi canjaladaha laga duubay heesaha xaaraanimadooda iyo dhibaatadooda lagaga warramay maqashiyo ha ka hadhin una ducee wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik labadan su-aalood oo wada socda waxa uu saa-iilkan yidhi sheekh waxaa jira shirkado leyrhka bixiya oo heshiis la gala qofka intaanay leyrhkaa u xidhin heshiiskana iyaga ayaa soo qortay adiga waxay ku odhanayaan un akhri oo saxiix arrinta noocaasi ma bannaan tahay sidoo kale waxa uu raaciyey saa-iilkani waxaa jira iyaguna dad leyrhka farsameeya si aanay intii ay isticmaaleen in ka yar ay ugu soo qorto arrinta noocaasi ma bannaan tahay iyaduna
leyrhka ay iibinayaan waa leyrh iyagu ay leeyihiin marka heshiiska iyagu ay soo bandhigeen mar haddaan lagu khasbahayn oo adigu aada ikhtiyaar u leedahay inaad la gashiyo inaad iska dayso heshiiska haddaad la gasho wuu ku qabanayaa waanu ansaxaya mar haddaanay heshiiska ku jirin waxyaabo shareecada khilaafaya oo ilaahay kitaabkiisa iyo xukunkiisa ka hor imanaya ilaahay kitaabkiisa wax ka hor imanaya hadday ku jiraan marka ama heshiiska wadagala ama ha wadagelina heshiiskaasi heshiis baatila wey waa ka yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam saa caaisha ay ka warisay kamaa fi bukhaari wa muslim ayumaa shardi laysa fii kitaab illahi fahuwa baatil shardi kastoo xukunka ilaahay khilaafsani waa shardi baatila weeye arrinta ku saabsan dadka saacadaha dhaqdhaqaajiya kuwa biyaha ama kuwa leyrhka waxa ay sameyneen waa tuugo qofka ama leyrh buu xadayaa ama biyo ayuu xadayaa waana khiyaano oo dadkii heshiis buu la galay waana lagu aaminay qalabkaa dhow lagula xisaabtamayo markaa dadkii waa khiyaameynaya tuugada iyo khiyaanaduna waxay ka mid yihiin kabaairta dembiyada waaweyn bay ka mid yihiin waynu ogsoonahayna tuugada axkaamta adag ee laga ratibay ama mase laga dhaliyey markaa dadku waa in ilaahi subxana watacaala ay ka baqaan oo xalaal miirad ay ku sifoobaan oo iska dhaaf xaaraan cad inay u badheedhaane xataa waxyaabaha ay ka shakiyaan xaaraannimadiisa iyo xalaalnimadiisa ay iska daayaan suu uhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii aad ka shakida iskaga tag waxaanad u tagtaad u guurtaa waxa aan shakiga lahayna xalaalnimadiisa iyo banaanidiisu ay caddahay wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik saa-iilkanina waxa uu leeyahay sheekh waxaa jirta dadka qaarkood marka ay qur-aanka akhrinayaan ay musxafka ka akhrinayaan markuu safxad soo rogis idhaahdaba farihiisa ayuu cadhuuf marinaya arrinta noocaasi ma bannaan tahay
qur-aanka musxafka ku qoran waa hadalkii ilaahay subxaana wa tacala waa kalaam ullah takalama allahu bihi bixarfin wa sawt wa samica minhu jibriil ilaahay baa ku hadlayo xuruuftaa ku dhawaaqay sawdka ilaahay buu maqlay malaku jibriil sidii ilaahay ku amrayna wuxuu soo gaadhsiiyey nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam haddii meel lagu qoro iyo haddii qof uu qaybo uu xifdiyo marnaba hadalkii ilaahay inuu yahay qur-aanku ka bixi maayo macnuhuna waa macnihii ilaahay subxaana wa tacaala u qastiye uu doonay ereyaduna waa ereyada ilaahay ku dhawaaqay mar hadduu sidaa yahay wuxuu mudan yahay xurmayn iyo weyneyn wuxuu ka mid yahay qur-aanku shacaairta astaamaha astaama diineedka ah ee weliba waaweyn ilaahay subxaana wa tacala uhi waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa lquluub qofka weyneeya shacaairta ilaahay astaamaha ilaahay subxaana wa tacaala uu yeelay ee astaan diineed ah arrintaasi waxay calaamad u tahay qofka qalbigiisa iimaan iyo taqwa inay ku jirto macnuhu waa maxay qofku hadduu shacaairtaa weyneyn waayo iimaan iyo taqwa ayaan qalbigiisa ku jirin kitaabka qur-aankii markaa maaha wax loo quuro candhuuf haddii qofku candhuufta uu uga jeedo inuu qur-aanka liidaayo oo xaqirayo wax hoose u arko arrinta noocaasi dee kufri bay noqonaysaa iyo gaalnimo man ixtaqara qur'aana kafar waman istahzaa bikalaam illahi kafar qofka qur-aanka xaqira yaraysta ama hadalka ilaahay ku jeesjeesa u gaaloobaya haddii kale lafteeda qofku halis buu ku jiraa markaa kitaabka ilaahay aan candhuuf la marin safxadaha sida kalead u rogi karta u rog adigu meel ogasha in candhuuf lagu marmariyo oo qof intuu fariisa candhuuf mariyo deetana wejiga adiga u kaa mariyo soo uma arkaysid qofkaas iniyo qof meel kaaga dhacay oo ku liiday oo ku quurhsaday wax aanad markaa naftaada u ogolayn aanad u quudhahayn ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa iyo kitaabka musxafka uu ku qoran yahay ha u quurin baaraka allahu fiika arrinkaas weliba aada buu u jiraaye aada la ysaga ilaaliy xataa kutubta kale kutubulcilmigaa iyada lafteedana candhuuf in la mariyo maaha wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik intaasaynu kusoo gebagabaynaynaa galabta ilaahay sheekha miisaanka xasanaadka u saaro anaka abaal mariyo wabaaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum